galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa maalin jimco ah bisha nofembarna waa shan iyo labaatan sannadka labada kun lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali com idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah nuur xasan nuur bukhaari
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid ah barnaamijka faaqadaada toddobaadka oo ku saabsan dhibaatooyinka musuq maasuqa iyo isdabamarinta ee la sheegayo inay hareeyeen doorashada soomaaliya yacni waxaa hadda doodu ka taagantaha waxa waaye waddanka ma la xaraashi doonaa su-aasha cabsida ugu weyn oo aan hadda qabno ee rajo kama qabno inay madaxweynaha ku soo doortaan waa istaahilaa waddankaanu badbaadina rajo kama qabno annaga waxaa rabna tallaab in la qaado oo la dhaho hebel iyo hebel iyo hebel waxay kusoo dareen kusoo galeen sharci darro baarlamaanka electionkooda waa la baabi'iyey inay la yimaadaan war cad marka dadkii fulin lahaa markaas lala raasa laakiin hadda waxay soo saareen waa ilaah laga cabsado ilaah laga cabsado culamada masaajida la joogta
waxaad waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warar ku saabsan duqayn xalay ka dhacday duge- duleedka magaalada qoryooley xubintii umuuraha islaamka iyo qodobo kalena waan idin haynaa hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida
wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in diyaarado helikobteris ah oo loo malaynayo in maraykanku uu leeyahay ay xalay beegsadeen oo weerar ku qaadeen saldhig al-shabaab ay ku leedahay goob dhinaca waqooyi kaga beegan degmada qoryooley ee gobolkaasi wararka ay heshay idaacadda v o a ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay dagaal xooggan inkasta oo aanan si rasmi ah loo ogeyn khasaaraha ayaa dhinaca kale warar ay sheegayaan in dagaalkaasi al-shabaab looga dilay in ku dhow toddoba qof dhinaca kale kolonyo ciidamada amisom oo ka yimid degmada baraawe ayaa weerar gaadmo ah lagu qaaday meel u dhow deegaanka gulweyn wararka ayaa sheegaya in baabuur amisom ay miino la kacday islamarkaana uu jiro khasaare soo gaaray ciidamada amisom dhinaca al-shabaabna goobjoogayaal ayaa sheegaya in saddex ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab lagu dilay halkaasi amisom ayaanan wax war ah ka soo saarin weerarka ka dhacay golweyn
dagaalo ayaa maanta dib uga qarxaday duleedka magaalada beledweyne dagaaladaasi oo la sheegayo in ay sal ku hayaan aana qabiil ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhimatay dagaalka maanta dhacay shan kalena way ku dhaawacmeen wariyaheena xuseen xasan dhaqane ayaa warka noo soo diray dagaalkan maanta oo jimco ah dib uga qarxay deegaanka baali oo lix kilomitir dhinaca galbeed ka xiga magaalada baladweyne ayaa waxaa ku geeriyooday inta la xaqiijiyay ilaa saddex qof in ka badan shan kalena waa ay ku dhaawacmeen oo dhammaantood ah dhinacyadii dagaalamay dhaawacyada maleeshiyaadka dagaalamaya ayaa waxaa la dhigay xarumo caafimaad oo gaar loo leeyahay oo ku yaala xaafadda howlwadaaga rasaasta habowga ah oo isku ridayaan labada dhinac ayaa waxay gaaraysa qeybo ka mid ah xaafadaha magaalada baladweyne colaadan ayaa waxay salka ku haysaa muran dhul deegaan iyo aanooyin qabiil waxaana ay soo taagneed ilaa labadii sano ee lasoo dhaafay inkastoo ay weli socdaan dadaalo nabadeed haddana iskudayo lagu doonaya in lagu soo afjaro colaadda laguma guulaysan
baarayaal ku sugan oo koonfurta mexico ayaa waxa ay sheegayaan in ay heleen meydadka soddon iyo laba qof iyo sagaal madax dadeed ah oo lagu aasay qubuuro qarsoon baarayaashaasi ayaa waxa ay faageen qubuuro dhowr ah ee gobolka guerero oo ay degan yihiin burcadda daroogada ka ganacsata ee iska soo horjeeda gobolka ayaa waxaa lagu yaqaanaa oo hore uga dhacay dagaal dulal iyo afduub iyadoo dadka ka ganacsada daroogadana ay caan ku yihiin in meelo qarsoodiya ay ku aasaan dhibanayaashooda saraakiil ayaa waxay sheegeen in meydadka loo qaaday caasimadda gobolka guerero ee jipansing si loo aqoonsado saraakiisha amniga ayaa waxay heleen meydadka kadib markii ay heleen xog ah in ay jiraan meel xero ah oo dad lagu haysto booliska koonfurta dalka faransiiska ayaa ku raad jooga nin la sheegay inuu haweenay ku toogtay guri ay degan yihiin dad waayeello howlgab ah oo ka soo laabtay faafiinta diinta masiixiga ninkan uu wejiga u duubnaa kuna hubeysnaa qoray lixladheere ah ayaa u soo dhacay gurigan oo ku yaala deegaanka manfakiye ee suuqle oo u dhow magaalada montpellier dadka ku noolaa guriga oo gaaraya ilaa iyo toddobaatan ruux oo waayeelo ah ayaa dhammaantood laga saaray iyaga oo bad qaba warbaahinta faransiiska ayaa ku warantay in weerarka uu u muuqdo mid aanan xiriir la lahayn argagixiso faransiiska ayaa weli ku jira feejignaan sarreysa kadib weeraradii argagixiso ee lagu qaaday sanadkii hore
halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo toos aad uga dhegeysanaysaan washington sidaad warkaba ku maqasheen duqeyn dhinaca cirka ah ayaa waxaa xalay ay ka dhacday tuulo u dhow magaalada qoryooli ee gobolka shabeellada hoose waxaana wararka v o eda ay helayso ay sheegayaan in iska hor imaad sidoo kaleeto uu ka dhacay tuulada jamaal axmed cusmaan ayaa faahfaahinta duqeyntaasi wuxuu ka wareystay guddoomiyaha degmada qoryooli maxamed cusmaan shigshigow ha waa runtaa way howlgallada xalay wasaqdi dhexay dheheen ma garata waxaa watay ciidamada oo si tooska diyaaraha uga howlgala oo oo la yidhaahdo oo beleduulika oo degan ma garata waa tahay xaggee ka dhaceen marka waxay ka dhaceen degmada qoryooley tuulo ka tuulo ka tirsan oo la yidhaahdo oo dugule meeqay qoryoole u jirtaa qoryooley waxay u jirtaa ilaa iyo konton isaga ilaa ilaa lixdan u jirtaa ma garata marka goormay dhaceen howlgallada xalay saqdi dhexeen yuu u dhexeeyey markaad sharaxaad ka bixiso howlgalkaasi yaase sameeyey wallaahi howlgalkaas horta magaalada tuulo waxaa degan dad shacaba ra'yidaa degan iyo ano nimankii kalena shabaab kalena iyaga odayaasha xariifka ah meesha caada deganaayeen laakiinse howlgalka si toos u dhacay ono guri oo maaliyadda ayagu u ahayd iyo alaab iyo kayd iyo dhaqaalo u yaalay ayay ciidamada duqeeyeen ma gartay marka duqeyn baa ka dhacday meel lagu tuhmayo inay shabaab xarun ku lahaayeen ha ha ha ha ha waxaad ii sheegtaa wax khasaaro o aad maqasheen ma jiraa wallaahi sida hadda markay duqeynta dhacday meesha waa baadiyo fooro waaye oo magaalada qoryo lixdan kilomitr u jirtaa waana meel oo magaalada u dhow maaha dadka reer miyi waaye waxay galeen geedahay dhexgaleen duurkay aadeen saakay ilaa xalay teleefoonada waa heli weyneen laakiin maanta shan saac afar saac teleefoon caadi u baxeen ma gartay marka aada la hadasheen maxaa laidii sheegay oo aada maqasheen weliba dee rag anagu saaxiibaan nahay ayaan la hadalnay ayada oo geedaha dushooda oo kasoo hadlaa geedihii fuulay anteenadii u bixilaa waxay yidhaahdeen diyaaradaha soo weeraray diyaaradihii gurigay gantaa ay ku dhufteen kabacdin ciidamaha ka dhaatay layidhi ma garatay ciidamo kasoo degay diyaaradaha miyaa ka qayb qaatay howlgalka ha ha ha ha diyaaradaha ciidamay sideen de markay ciidamay daateen gantaal guriga ku dhufteen ciidamadii ayago ay kantir gudaha soo galeen tuuli dhama hareereen ma garatay waa tahay kadib maxaa dhacay kolley sidii hadda dadka aynoo sheegayaan oo deegaanka anigu aan wareysanay oo xogaga buuha ano aan ka helnay waxay yidhaahdeen lix qof ay qabteen oo waa nimad odayaasha ah lix qof ayay qabteen inta kalena adugu wixii guriga ku dhintayna kolley waxyaa tiradooda aanu ma sheegi karna yidhahd ma garati nimanka odayaasha maxaad ula jeedaa
shabaabka shabaabka lix shabaab ka tirsan in la qabtay aad maqasheen saasay dadka noo sheegeen hadda anigu anigu dee magaalada qoryoa joognaa laakiin dadka noo sheegeen oo anigu wareysanay oo deegaankaa saasa noo sheegeen wax khasaara oo dhinaca shabaab soo gaaray ma ladiin sheegay anigu de de warka sidaan ku helayo gurigii ilaa afar qof aa ku dhimatay waa gartay ciidanka goobta galay iyo kuwa duqeynta geystay maxay isugu jireen ma noo sheegi karaysaa ciidanka duqeynta geystay iyo kuka soomaali iyo ciidamo kale ajnabi ma garatay waa tahay ciidamada soomaaliya aada loo tababaray wey xaaladda maanta waa sidee xaaladda sacadan caadi u degan tahay wax dhiba kama taagan dadkii magaalooyinka iyo degmada ee tuulooyinka ay dib ugu soo laabteen tuulada la duqeeyey yaa gacanta ku haya tuulada la duqeeyey kolley degmada qoryo ay ka tirsan tahay laakiin maamulka degmada qoryo weli mausan gaarin marka al-shabaab baa jooga ha ha ha gudoomiyaha degmada qoryooley maxamed cusmaan shigshigow waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey jamaal axmed cusmaan
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa soo diyaariyey waryaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle
wacano wanaagsan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka idaacadda v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada muqdisho faaqidaadda toddobaadka waxaynu ku eegi doonnaa arrimaha doorashooyinka aqalka hoose ee ka socda xarumaha maamul goboleeda soomaaliya waxaana weli jira eedeymo la xidhiira isdabamarsiin hanaanka codbixinta ergada oo meelaha qaar door ay ka taagan yihiin meelaha qaar kuraasta loo tartamayo oo dhiiguu ku daatay xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka gaar ahaanna kii puntland oo xilka iskaga tegay iyo doodo kaloo la xidhiira guud ahaanba arrimaha doorashooyinka aqalka hoose oo ay ugu badan taha bixinta lacago fara badan oo meelaha qaar kuraasta lagu tartamayo barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa nagala qaybgeli doona mursal sanay oo ah guddoomiye ku-xigeenka hay-adda cilmibaarista ama maxadka cilmibaarista siyaasadda ee heritage doctor maxamed xuseen ciise oo loo yaqaan doctor liibaan oo ah sharci yaqaan sare oo wax ka dhiga jaamacadda muqdisho xaawakiin maxamuud cali oo iyadu tagtay magaalada cadaado kana mid ahayd dadkii u tartamay aqalka hoose ee halkaasi doorashadii ka socotay oo hadda muqdisho ku sugan iyo diini maxamed diini oo sargaal ka tirsan bulshada rayidka oo dhammaantoodba nala faaqidi doona ee barnaamijka faaqidaada todobaadka dhammaantiin kusoo dhowaada idaacadda v o a aan ku horeeya mursal sanay waxaa socda doorashooyinka aqalada hoose guud ahaan gobolada soomaaliya marka laga reebo gobolada waqooyi oo soomaaliya iyana muqdisho ka bilaabanaysa mardhow laakiin cadaado jowhar baydhabo iyo kismaayo garawe arrimaha baa ka socday il waxaana soo kordhaya eedeymaha isticmaalka lacaga la sheegayo isdoomarsiinta ergada iyo arrimo kaloo la xiriira arrimaha doorashada soomaaliya hareeyay heritage wararkii ugu dambeeya arrintan maxaad xokaysaa
bismillahi raxmaan raxiim horta waxaan u mahad celinaynaa bahda v o a khaasatan cabdulqaadir oo aadan kugu mahad celinaynaa waxaana farxad noo ah inaan maanta aan aragtidana ka dhiibano walow aan horeyna oga dhiibana aragtiyadeeni macadka heritage hore ayuu wuxuu oga soo saaray qoraallo badan waxaanan sheegnay in loox hadduu alif ka hadlaabo albaqra kama toosayo boroskan siyaasadda dhan oo sanadka hadda laba kun iyo lix iyo tobanka wuxuu ku bilaabay si qaldan waxaana muuqata maalin maalin ka dambeysa inuu sii qaadanayo jid qaldan ayadoon meesha laga saarayn in soomaaliya hadda meeshay ka timid labaatan iyo lix sana marka la fiiriyo aan la dhihi karo ay ku doodi karaan dadka caalamka bulshada caalamka ka socda meel fiican ay soomaaliya mareysa laakiin dadka soomaaliyeed maynan sugayn maanta in la yidhaahdo ayagoo sugayay hal qof iyo hal cod in la yidhaahdo maanta doorasho dadbana dhacaysa maynan sugayn hadday dhacdana waxaa la sugaya in u dhacdo si xalaal ah marka qayladhaanta aan maqlayna inteeda badan ayadoon laga badbadinayn waxay tahay in doorashada aynan xalaal ahayn inta badan ayaa soo baxaysa marka waxaan leenahay waxaa loo baahan yahay hadda wixii dhacay sida loo sixi lahaa waa loo baahan yahay waxa soo socdana sida looga baaraandegi lahaa waa loo baahan yahay doctor liman ciise arrimahan laga soo tabinayo goobaha doorashooyinka dhinaca sharcigan dabaad xooga saari doontaa laakiin ilaa ay hadda xogtaad haysahay xaggee wax marayaan
run ahaantii xogagta la hayo dadka ayaa aada uga waramaa hay-adaha ku shaqada leh ayaa si gaar ah uga warama laakiin arrintaa waxay iska noqotay waxyaalo aada loo hadal hayo laakiin wax process sharci ah ama gal baaritaan oo toos u galay oo mataqaanaa broseeskeedu uu socdo oo laleeyahay hebel iyo hebel iyo hebel yacni oo si toos ah sheegi karna ma jiro laakiin guud ahaan guuxa arrin iyo muranka ka taagan kuraastaas way jireen waxaa kaloo jiray inta ergooyinka lasoo xulayo ilaa ugu yaraan kun iyo laba boqol wax ku dhow oo dood iyo dacwo ayaa ka jiray laakiin waa laga gudbay waxaa layidhi wakhtiga ayaa ciriiri ah laakiin haddana kuraastii ayaa bilaabatay anu marka waxaan isleeyahay waxyaalahaas oo dhan waxay keenayaan madmadow laakiin waa hadday caddaadaan si sharci ah ilaa sharcigu waa la yidhi keliya kuma soconaysa wuxuu u baahan yahay caddaymo xaawakiin maxamuud cali cadaadaa tagtay maxaa ka socda cadaada bal si kooban noola wadaag bismillaahi raxmaani raxiim waa runtaa cadaado waan tegey anigoo weliba murashax ah cadaado waxyaabo badan aan kusoo arkay waxyaabaha aan kusoo arkay waxay ahayd horta inta aanan u gudagelin waxaan rabaa inaan iraahdo in cadaado la tago ama gobolada la tago oo qof walba meel uu iska soo rashaxo iyadoo ruuxeeda waxay ku jirtaa horumarka aanan haysan awal inkastoo doorasho dadban ay tahay oo sideedaba aadan ka sugaynin in wax toosan ay ka yimaadaan way dadban tahay sida doorasho magaceeda siday u leedahay way u dadban tahay maxaa yeelay dheh odayaasha dhaqanka intaan saxiixaha ka ahayn waxay awood u leeyihin inay iyagu ergada soo xulaan ergada ay soo xuleen saxiixiba uu qaado ma aysan noqonin saxiixaha iska qoray ergada qaarkeed waxaa laga cadaadada ruuxeeda laga aruursanayay oo maxaa la yidhaahdaa dad aan shaqo ku lahayn inta la aruursado ah dadka loo yeelyeelo maxaa la yidhaahdaa geysanaya macnaha dadka loo yeelyeelo markaan ku iraahdo waxawaaye dadka qaarkood waxay awood u helayaan inay ergada keligooda xaraystaan dadka qaarkoodna ergadoodiioo taagan aa laga gudbaayay
xagee buu jiray doorkii guddiga gacanta ku haya howlahan guddiga gacanta ku haya howlahan anigoo doorkooda meeshuu jiray ma aqaano laakiin waa waxay ka warqabaan oo ma mooga anigaa hadda kula hadlaya ayaa waxaa igu dhacday waxaan ahayn saddex marashax oo hal kursi maxaa la yidhaahdaa raba inay maaragta ku tartamaan marashax ka mida marashaxyadii ayaa waxaa la siiyey awoodda inuu isagu soo xaraysto ergadii waxaana u sahlayey ninka oday dhaqameedka ee saxiixaha baa u sahlayey oo isaga cambayner u ahaa bilxaqiiqa guddidana waan u sheegnay markii ugu dambeysay waxaan ku niri hadda ergada waan wada leenahay odayaashii dhaqanka ergadii ay hayeenna ma aha oo erge lasoo dad soo qoray oo odaygu uu soo qoray la rabay odayaashu kay usoo gudbiyaan inuu gudbiyo mana aysan dhicin wax naga hoos qaadayna malaha odayaasheena dhaqanka culays badanaa la saaray oo guddiga xaggiisa ah iyo xagga maamulka ah diini maxamed diini bilo ka hor waxaad u diyaar garoobeyseen in dad kormeeryaal ah aada goobaha ku diyaarisaan dad baana u qaadateen howlahaasi maxaa ka socda goobaha doorashooyinka cabdiqaadir waa mahadsan tahay sidoo kale waa ku mahad celinaya dhegeystayaashana maqli doona dhegeysanaya barnaamijkan idaacadda v o edaba annaga horta waxa waaye nasiib daro waxaan ku talagalnay inaan geyno boqol iyo soddon kormeere ku dhowaad boqol iyo soddon kormeere in yacni shanta meelood oo macnaha ay ka dhacayaan doorashadu inaan geysano oo kursi kasta oo lagu tartamaayo aan ka helno bixin saxa markii ay dareemeen in aan haysano on already si fiican udiyaar u diyaar garownay farsamo kalea lala yimid oo waxaa lala yimid macnaha power abuse awoodii laisticmaal waxaa naloo diiday kormeerayaasheenii in la yiraa goob kasta oo kormeer ka jiro afar qofood kaliyahan u ogolnahay credentialka siinayna oo aan aqoonsi ay shirka kaga qayb ku galaan aan ku siinayna taa laftigeeda afartii qofood laftigooda caqabad la-aan ma ahayn oo qofka hadduu mar inta shirka gala kasoo baxo albaabka laga xiranay waxaa lehay mar ma geli kartid waxaan rabaa inaan su-aashan ujeedka ugu weyn aan soo dul istaago mursal sanay lacago badan baa la bixiyey goobaha doorashooyinka ha kala duwanaadaano meelaha lacagaha lagu bixiyay magaalooyinka qaarkood maamulada sida jowhar iyo cadaad oo kale si gaar afarta lagu loogu godaya lacagahan xoogale ku baxaya meelahaasi xog intee laga horta laga hayaa marka hore intaanan u gudbin su-aasha kale
horta ma dhihi karna annaga lacagaa la bixiyey oo ma joogin meesha lacag lagu bixinayo laakiin waxaa la yiri moogtahay qaylada soo yaraysa marka la fiiriyo waa waxaa ka dhacay labadaas magaalo ma aha wax caadi ah ma aha waxaana keenaya labada magaalo kale ee hadda uu saddexda magaalo kale garowe iyo kismaayo iyo baydhabo maamullo ayaa ka jira oo maamulaa ayaa ayaa gacanta ku haya marka wixii inaysan gacanta ka bixin intaba maamullo waa ka jira lakiin maamulada awood kuma laha xagga xoogaa la isu sheegtay gobolada qaarkood dadkii qofkii soo baxay qofkii imaanay qofkii lacag wata xitaa inuu tago waa ku adkaanaysaa meesha laakiin meeshan waxaa muuqata maamulada inay dabacsan yihiin midna waa cusub yahay midna waa dabacsan yahay marka warka naga soo gaaraya aan ka helayno annaga waxaan u dirnay dad oo korjoogayaal ah oo cil- cilmi baarayaal aan u dirnay joogay cadaado iyo kismaayo iyo joogay marka aqalka sare la dooranayay Een, dad aan wada shaqaynina waa joogaan oo hay-ad aan wada shaqayno Een, wax la filayay ma aha maanta inay soomaaliya ka dhacdo
xaawo kiin baa naga xooga xaawo eh, lacagahan eh, magaalooyinka lagu bixinaya dabcan lacagtan seebaa loo bixiya ergadaa tiri eh, qof baa watay bal sawir naga sii lacagahan qaabka lagu bixiya ergada een, qoftu markii ay lacagta siinayso een, dhowr siyaaboodba way u isticmaashaa Een, marka hore ergada ayay la hadlaan ballanqaadkay u sameeyaan kadibna markay hawshu dhacdo lacagtoo meel taalla oo ergaduna ay og tahay lacagtu inaysan been ahayn waa ergadu qaybsataa oo micnaha loo qaybiyaa Een, lacagaha qaarna een, ayagana waxa waaye qaarna waa loo sii hormariyaa qaarna hadha waa la siiyaa markii een, maxaa la yirahdaa codka laga helo Een, mas- ma sixi karo oo lacagta intaas een, maxaa la yirahdaa intaas waaye sidaasaa wax loo dhiibay ma oran karo laakiin kor iyo hoos lacag way jirtaa waxyaabaha een, maxaa la yiraahdaa dhibaatada u geysanaya haween badan oo tartami lahaa haweenku tuuga maaha waxba meel uma yaalaan oo dad ma aysan waxba ma soo dhicin lacagtaas lama oran karo waa lacag la shaqaystay waa lacag si kale dadka kusoo gashay lacagtaas lacagahaas la qaybinayo waxyaabaha maaragtay caqabaadka haweenka ku noqdayna lacagahaasaa ugu badan maadaama ergadii haddii ay gabadhii kursigii gabadha uusan ahayn oo gabadhu ay istiraahdo een, kursiga een, faamilkaaga u tartan oo ragga kula tartan markay istiraahdo waxa keliya oo lagu reebo challengiga ku ah wax weyaan lacagtaas waayo doctor liibaan eh, ergadii baa lacag la siinaya heritage waxay sheegayaan in in lacaga jiraan eh, tira koobka iyo dabcan qaabka loo bixiyo waa arrin kale laakiin lacaga xoog laho malaayiin in la bixiyey Ni- dhanka sharciga markaynu ka eegno maxay ka dhigan tahay eh, doorashada ka socoto gobolada soomaaliya Een, run ahaantii waxaan isleeyahay doorashadatan iyo jaangooynteeda iyo diyaargarowgeeda ayaa asalka waa sida la tilmaamay ayaa khaldantay kolkii eh, dastuurkii iyo hay-adihii sharciga ahaa iyo baarlamaankii waxaas oo dhan ee ummadda siinayay sharciyeynta sharciga siinayay saraynta sharciga tilmaamayay lagala wareegay awooddii oo een, eh, dadkii leaderska ama dadka lagu tilmaamo hogaamiya hogaamiyaasha madasha eh, qaran in loo loo dhiibo oo aan lagu soo celin baarlamaanka kadibna la isu bedelo maxaa la yidhahdaa sharci dejiyihii booskiisii fulintii la isu dejiyo xataa waxyaalihii tafaasiishii la dejiyo waxyaalahaas oo dhan waxay keentay inay jaangooyaan siyaalaha qaarkood oo aanan mararka qaarkood dad badanna ay ka qabaan dood hay-adihii xataa sharci dejintana ay ka qabaan dood ani marka waxaan isleeyahay markaas waxaa weeye dhinaca ayay qaladka ugu kow yani ka, eh, ka bilaabatay Eh, mursal waxaad la socotay cadaadad dil baa ka dhacay eh, jowhar dhiig baa ku daatay eh, hoolkiibaa la isku dagaalay ciidamo isku gacan saareen Eh, puntland waxaa isxasilay guddoomiyihii eh, guddiga doorashada jubbaland wasiir bay tartan ka joojiyeen eh, wasiirka batroolka maxamed mukhtaar ibraahim Eh, waxyaabahaas dhacay oo dhan wax cilmi ma laga bartay ilaa iyo hadda eh, xogtaad haysaan wax ama guddi khilaafaadku ha naqdaan ama cid kaloo inta faragelisa la yiri ciddaba mas-uuliyadda qaadanaysaa ma hayna Een, horta waa nasiib darro wix- een, wixii ka dhacay een, gobollada Een, walow aan mar kasta ku celinayno leenahay soomaaliya een, waxay mar walba hore u qaadaa hal tallaabo haddana waxay gadaal u noqotaa saddex tallaabo waxaa wax lagu farxaa ahayd maanta in gobolladii la tagay oo la isku dooranayo laakiin waxaa wax laga naxa ah een, waxa soo baxaya hadda oo marka waxaa is leedahay amay boqol iyo soddon iyo shanta oday la qaatay oo doorashadan dadban a- arrimaha laga fiicnaaba maxaa dhacay ee, tallaabtii la qaadaba soomaalida waxaa uga soo baxaya cilado badan sidaa aad ogtahay maanta waxay- waxay soo saareen guddigii oo federaalka ah, doorashooyinka iyo guddigii xalinta khilaafaadka waxay soo saareen ee, ee, een, communique soo saareen waxaan aad uga xunnahay horta inay u hadleen sidii civil society oo kale oo walaac baan muujinaynaa iyo maarata waa ka xunnahay wixii dhacay waxaa la sugayay inay la yimaadaan ee, iyagaa lahaa enforcementiga hore.
enforcement ayaa ayaa ayaa lahaa inay yidhahdaan maanta hadda waxaan rabnaa inaan een, u noqono een, eh, odayaashii sideedda ahaayo boobay talada dalka oo haddana qaarkood musharaxiin madaxweyne yihiin qaarkood musharaxiin wataan ayaa waxa wax laga weydiinaa ayagaa fitnadan dhan aabi hooyo waa maxaa dhacay xildhibaanada dhiigga data ayagaa mas-uulka ah dadka loo diiday kuraasta ayagaa mas-uulka ah inay sharaxaan dadka ergadooda loo diiday ayagaa mas-uulka ah dadka ku dhintay ayagaa mas-uuldooda leh waxaan wax la siiyaa yaaba dad soomaali ah baa dhaawac gaaray dad baa dhintay dhiig baa daatay qof loo xiray meel aan maqan haddii la maqan waa la xiray waa la soo daalaley hawsha waa socota sida iyadoona waxba dhicin oo kale qof soomaali ah meesha ku dhintay waxay ahayd maanta inay dadka soomaalida ka dhidhiyaan waxaa dhacay dhimashada waa ka daalin hadda waxaan u soconnaa in wax la hagaajiyo marka waxaan leenahay dadkii iska lahaa shaqada annaga waxaan rabnay tallaab in la qaado oo la dhaho hebel iyo hebel iyo hebel waxay kusoo dareen kusoo galeen sharci darro baarlamaanka electionkooda waa la baabi'iyey hebel iyo hebel xadgu- xadgudubay suubiyeen waa laga joojiyey inay istartamaan laakiin tale in la soo jeediyo annaga kamaan sugayn tale inay soo jeedaan waxaan ka sugaynay guddigan asaga commissionkan asaga u xilsaaran doorashada inay la yimaadaan war cad marka dadkii fulin lahaa markaas lala raadsado laakiin hadda waxay soo saareen waa eh, ilaah laga cabsado ilaah laga cabsado culamada masaajida la joogta doctor liibaan warqadan eh, mursal oo hayaad adiguna koobigeeda haysato oo guddigan ay soo wada saareen waxyaabaha ugu muhiimsana kaaga muuqda maxay tahay ma- marka laga yimaado in in eh, qoondadii haweenka aan la meel marin wa- marka laga yimaado maxaa muhiimaho wixii dhacay tusaale noqon kara Eh, run ahaantii haddii la fiiriyo waxa ay eh, uu communicationka uu tilmaamayaa inay concern ka qabaan waxyaalahaas allegationkaas cabasho a- yani waxyaalaha inay aad walwal iyo walaac ay ka muujinayaan eh, cabashooyinka kasoo yeeraya si xun u isticmaalka awoodda way tilmaameen waxyaalaha la sheegayo oo dhan way tilmaameen awooddii dowladda in la isticmaalay waxyaalaha in la isticmaalay waxyaalahaas oo dhan inay jiraan ee ergooyinka xaggooda candidate listigooda waxaasoo dhanba inay isdabamarin iyo cabasho xoog leh inay ka jirto way tilmaamayaan marka waxayna kaloo tilmaamayaan si arrimaha loo ilaaliyo inay iyaga labada guddi ay wada shaqayn doonaan oona ay eh, isku dayi doonaan iyagoo eegi doona qolo walbaba waxay u xilsaaran tahay la samayn doono baaritaan laakiin galalkaasaan haynaa een, waxaasaa lagu dhaqaaqayaa oo si toos ah ma jirin wixii ka soo baxa investigationkaasna inay keeni doonaan ama in kuraasta qaarkood eh, la waayo ama een, la- la- la- yani natiijadii ama la buriyo inay ku dhammaan doonto marka fikir ahaan in tallaabada lagu dhaqaaqo waa waa positive aad bay muhiim u tahay laakiin waxa weeye in la sameeyo anna waxaan isleeyahay iyaga dhinacooda keliya lagama rabo waxaan kaloo isleeyahay dadka eh, tartamay ee dhibaatooyinka ay ku dhaceen ama eh, b- dadka goobjoogayaalka u ahaa waxaa laga rabaa dacwooyin rasmi ah oo asba- sababaysan in loo gudbiyo laakiin haddii kale hadalka kale wuxuu iska noqonaysaa cabasho cabasho unbuu qofku noqonaya cabashadana maxaa ka run ah maxay ka- ka tahay waxa weye kuwa ayaa u baahan in lala tacaamulo hay-adaha ku shaqada leh loo gudbiyo xaawakiin waxaa ku jirta eedeymaha iyo warqadihii horaanta soo baxayay eh, maaragtay ergada marka laga yimaaday lacagaha eh, handadaado iyo qoondada haweenka weli la xusayo adigu ma jiraa wax tusaalahood dhihi karayso oo way ka jireen cadaadad dee dabcan adigu dowladaadeed markaa meesha tegayso guddoomiye degmaad ahayd bismillaahi raxmaani raxiim een, hadalkaygii horena way ku jirtay qoondada haweenka iyo haweenka inay tartamaan waxyaalaha challengeka ka- ku noqonayo Een, aniga ahaan een, maalintii een, aan lahayn een, maxaa la yidhaahdaa doorashada een, waxaa dhacday in riida horta lanoo diido maalintaasna nasiib daro waxaa dhacday nin ergada kamida in la gudilo meesha Een, anigoo baqihii qaba haddii la ii diiday inaan gudaha galo een, waan cabsaday qodhaydu sababtoo ah ninkaas ergada ka mid ka ahaa markii la dilay deerdeer uma hirtin waxna uma istaagin xataa qofaa dhintay laysma dhin hawsha way iska socotay marka waxaa ii soo baxayay haddii aan maaragtay meesha kusii adkaysto in waxa ninkaa qabsaday ay i qabsan doonaan kabacdi gadaalan uga istaagay Een, ayaan daro markii natiijadii lasoo dhejiyana waxaa la sheegay inaan anigu tartamay oo hal cod aan helay ma gelin howlka marka waxa ayaan dare ahayd in nin weyn oo madaxii intuu soo istaago tv-ga uu yiraahdo waxaa tartamay hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel uu yiraahdo xaawakiin hal cod bay heshay anuun irda soo istaagin marka waxyaabahaas waxyaabaha haweenka challenge garaynaya ee ugu horeeya xaa waxaan rabaa inaan mar kale ku celino maalinta doorashadu dhacaysa dabcan dil wuu ka dhaca cadaada waa runta laakiin waxaan rabnaa inaad cadaysahay hoolka tartanka dhacaya iyo ciddaa la tartamaysay gudaha maadan tegin adigu oo wax tartana maadan ka qayb gelin aniga xaawakiin ahaan oo kula hadlaaya gudaha ma aanan gelin tartankana kama aanan qayb gelin natiijadiina waa la igu xusay inaan ka qayb galay oo aan hal cod helay marka waxa halka ka halkaas ka socdaa taasaa waxay kuu tahay caddayn haddii la doonaayo waa la heli karaa evidence sababtoo ah tvgii fideogii laga qaaday baa yaalla oo caddayn ah inaanan anigu tegin meesha
Eh, laba arrimoodan rabaa inaan inaan si quick u xuso Eh, midka koowaad arrinka dumarka Eh, waxyaabaha phenomenalka ka soo baxay eh, waxaa ka mid a eh, maadaama lagu khasbay la yidhi boqolkiiba soddon dumar hala keeno Eh, kursigii nin u tartamaya kasoo horjeeda nimanka hadda awoodda haysta in la yidhi ha lagu qoro eh, gabar si loo elimination loogu sameeyo si asaga meesha looga saaro awal waxay ahayd kursi gabar ha la siiyo ha loo qoonteeyo qabiilku ayagu ha soo tashtaan laakiin waxay noqotay in kursiga si nin kursiga loogu diido oo shakhsigo la og yahay oo aragtidiisu laisleeyahay hadhow natiijada us ka soo baxaysa baarlamaanka uu saameyn ku yeelanaya thirty percentigii majoritygii waxaa lagu aadiyey kuraastii lalahaa rag mucaaradaha ka imaanaya horta midaas waa phenomena soo baxa waay Eh, phenomenaha labaad oo soo baxay waxa waaye eh, bulshareed ahaan annaga waxaan ka dignay eh, in riwaayadan oo judge and juryga ah anaa dowladdii ka ah Anaa- dadkii anaa xukumaya.
dadkii eh, electionka maamulayana anaa soo xulanayo dadkii aniga xafiisyadayda joogay ayaan inta soo xushaan leeyahay waxaan ku aaminayaa masiirka ummadda wixii hore oo cabasho ah oo aan tilmaamaynay natiijadii ka soo baxday wixii aan ka cabanayn inay sax ahaayeen natiijadiina dadka hadda mujtamac ay ka hor muuqdaan Eh, midda saddexaad oo soo baxday waxa waaye eh, waxyaabaha adduunyada markii dowlad jirto yacni bureaucratic systemka iyo dadka siyaasiyiinta waa kala madax bannaan yihin masalan hay-adaha eh, fulinta oo la rabay inay ka hortagaan musuq maasuqa sida booliiska iyo nabad sugidda iyo maamulada degmooyinka iyo gobollada eh, si toosa hadda waxay u hoos yimaadaan siyaasiyiinta ma hoos yimaadaan eh, dastuurka dalkana ma hoos yimaadaan eh, sharci ay ka cabsanayaan oo qabanaya ma jirto marka nasiib darrada dhacda waxay tahay qofku haddaanu ka cabsanayn haddii uu qalad sameeyo ama musuq maasuq sameeyo ama kursi xoogo in uu dembi galayo loo loo xiraayo wax cabsiya oo sharci uu ka cabsanayo qofka hadduusan jirin hadda waxaan ku noolnahay hadda soomaaliya waxay ku nooshahay waxaa la dhihi karaa marka dhinaca sharciga ee laga fiiriyo casrul qaabaad ay ku nooshahay sababtoo ah wax kaa celinayo oo ku qabanayo ma jiraan dhegaystayaal weli waxaad naga dhegaysanaysaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda v o a waxaa xusid mudan inaan la xidhiirnay guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer gobol iyo heer federaal islamarkaana aysan ka jawaabin arrimaha la xiriira eedeymaha iyo doorda barnaamijkan aynu ku eegeyno Eh, mursal sanay marka laga yimaado xaawakiin oo waxyaabaha soo baxaya ka mid ay leedahay howlka doorashada maba jooginba haddana in layga guuleystaa la ii sheegay waxaana aanu dhacno kuraasta qaar waxaa ku baxda leeyahay lacag hal milyan ku dhowaad ah kursi ku yimid ama xildhibaan hal milyan oo lacaga kusoo galay baarlamaanka aayaha soomaaliya ama mustaqbalka dhow iyo kan fog saameyn intee leeg buu ku yeelan karaya Een, bismillahi raxmaan horta waxaan dhihi karnaa een, horta sida loo wada xumeynaya ma aha xildhibaanada ee soo baxay iyo dadka aqalka sare kusoo baxay laakiin waxaa la yidhi baddaas dhan hal hal malaya qurmiya moogta adduunka horumaray haddii iyo adduunkan dambeeyaba oo oo soomaaliya ay qayb ka tahay markii electionada dhacayaan waa dhacan dhibaatooyin laakiin kan soomaaliya wax hadda xadle ma aha Een, xildhibaan lagu soo doortay foolxumadaas iyo iyo qurunkaas oo corruptionka intaas leeg waxa laga fili karaa waxaa waaye wax ka xun waxaas laga fili karaa siduu ayaan diini sheegay inay guddoomiye baarlamaan fiican doortaan lama sugayo inay madaxweyne ummaddan anfaca doorta lama sugayo waxay ku xiran tahay oo keliya marka een, in la dhaho oo ayaga lagu baxo inaan laga quubsanino oo la wixii dhacay waa dhaceene Eh, war waxaan maxay u dhacan lama dhehe maxay ka qabasha le- eh, leedahay midda midda kale inaan ku noqdo aan rabo waxaa waaye een, waxaa noo muuqda mustaqbal madow aa noo muuqda maxaa dhacay xildhibaan lacagtaas kusoo baxay oy ka baxday hadduu asaga lahaa iyo hadduu meel kale ka keenayba lacagtaas inuu soo ceshtuu rabaa Een, hadduu ka soo ceshan karana uu ka soo cesto electionka hadduu ka soo ceshan waayo electionka election kadib wuxuu rabaa inuu noqdo wasiir iyo een, mashaariic wata loo fuliyo rab marka waxaa loo baahan doonaa in lala yimaado sida waagii een, een, cabdullaahi yuusuf allah u raxmeeyo cabdullaahi madaxweyne cabdullaahi yuusuf waxaa la yidhi xildhibaanada ma noqon karaan eh, wasiirro ma noqon karaan ya marka in dowladda imaanaysa iyo maamulka imaan talooyin la siiyo annaga hadda wax inaan ka qornaa qorsheena yahay aan recommendations ka bixino si dadkaas loo ilaaliyo looga ilaaliyo mustaqbalka inay ku takrifaan hantida qaranka iyo hantida dalka iyo dadka iyo xoolihiis ku- ku- ku takrifaan marka waxaan sugayna waxaa waaye waxaa la sugaya caqliga siduu siduu sheegayo wax fiican lama sugayo inay soo baxaan saasaan leeyahay Eh, doctor liibaan hal milyan iyo bar baa la sheegaya lacag ku dhoweyn in meelaha qaar lagu soo baxay Eh, sharci yaqaan ahaan marka la fiiriyo maxay kaga dhigantaa soomaaliya xildhibaan hal milyan ku yimid maxaan ka fili karaynaa run ahaantii waa waa arin la yaab leh xataa marka loo tartamaya kuraasta caalamka wadankan soomaaliya ee ku jira duruuftan wax la suuraysan kara maa kuraasta caalamka xataa kama dhacaan lacaga intaa la eg yani brobagandada siyaasadda qofka waa oga baxaan waxyaala noocaas oo kale mararka qaarkood corruption way soo galaan laakiin ilaa noocan la sheegayo marka waxyaalaha la sheegayo waxay u baahan yihin horta in aada loo kala xaqiijiyo laakiin si kastaba isku soo duubo qaylada badatay waxay ku tusaysaa qayb fara badan oo xaqiiqada inay wax ka jiraan oo meel walba kasoo yeeraysa marka waxaan isleeyahay haddii mustaqbalka loo dhaqaaqana dhibaato fara badan ayay keenaysaa waxaan isleeyahay sharci ahaanna waxa ay noqonaysaa haddii wax cad oo mataqaanaa lagu soo sameeyo waxay noqonaysaa wax oo in kuraastii dib loogu noqdo ama dib loo sameeyo laakiin waa brocesskii loogu talagalay haddii ay marto oo hadday marto taa laakiin waxay waxay waxaa ka jirta dhibaato weyn oo ah see xogtaa loo sii ururin lahaa sababtoo ah aaliyaadka lagu ururin lahaa xogta dadka goobjoogayaalka ka ahaan lahaa ee fursadaha qofka inuu u samayn lahaa wixii dhan baanan jirin marka qaylaa yeeraysa laakiin seen ku sugaa waa waa dhibaato marka waxaan leeyahay waxaan isleeyahay marka si loo eego wax evidence oo meesha saaran aysan jirin ugu dambeyn waxaa laga yaabaa inay socoto ha noqoto beesha caalamka ama dadka maamulada kala duwan ee dalka gudihiisa dhammaantoodba waxaa dhici karta in ay yidhaahdaan oo arrintu inay socoto waxay u badan tahay inay arrintu socoto mursal baarabana mar kale ku laabtay heritage warqadan horteena taal waxaa guddiga labada ah ee awoodan hawsha laga filaya waxay leeyihiin inay dib ugu laabanayaan xubnihii maaragtay national leader forumka ama sideedii madaxweyneyaasha ay ku jiraan heer gobol iyo heer heer federaal marka maxaa laga fili karayaa in khaalaadkan dhacay ay saxaan heritage ahaan ma ka filaysaan wallahi annaga horta rajadeena aaday u liidataa maxaa dhacay national leader forumka waa musharaxiin madaxweynaha ku jiro xildhibaan asaga uu ku bixiyey milyan oo xildhibaan soo noqday hala tiro inuu yeelaya ma u malaynayo ama ama xildhibaan asaga uu wato oo ha laga saaro xildhibaannimadii ama hala dhaho kama qayb qaadan karo marka rajadaan qabno waa waa ilahay agtiisa rajada lagama quusto laakiin sideedaas oday oo horey u boobo dalka in lo talada loo celiyo waxaan u arkaa doqonnimo inay ku tahay soomaalida guddigan fursad kale ma haysteen oo ah inaysan oo halkan ahayn waa haystaan guddigan mandatkiisa waxaa uu cadyahay mandatkiisa waxay ahayd commission madax bannaan waaye markay la yimaadaan go-aano inay la yimaadaan go-aanada fulintooda unbaa la isweydiin lahaa go-aan lamaysan imaana talan ku noq ku celinaya marka waa talada dadka lagu celinayo marka weli waxaad moodaa in meel laga maamulayo waa lama raggi maamush raggii hore u magacaabay ayaa maamulinaya ayay talo ku celinayaan dad madax bannaan ma aha sida muujinaysa xaawakiin walaacan guddiga ay maanta soo saareen raje ma ku gelinaysa adiga walaaca horta uma aanan fadhin inay walaaca soo saaraan waxaan u fadhinay inay tallaabo qaadaan gudiga guddiga doorashada ma aha guddiga xalinta khilaafaadka waan u dacwooday qaabkii ergada loo xulay baan ka dacwooday odayadii ergada xulayay baan u geeyey iyagaa video laga duubay statement laga qoray warbixin laga qoray wax aanan u geynin ma laha marka inay yiraahdaan iyadoo maaragtay culaysyo badan ay dadka hayaan oo maxaa la yiraahdaa meelo kaleeto laga garaacayo haddana maxaa la yiraahdaa jawaabta usoo baxdayna ay maaragtay aysan ahayn miday u fadhiyeen inay yiraahdaan hadda iyo kow ah waxaa loo noqonayaa maxaa la yiraahdaa la tashi aan ogahay maamulka ay ku leeyihiin micnaha maamulada loo noqonaya awoodaha ay ku leeyihiin qaabka doorashada iyo siday gacmaha ugula jiraan aan ognahay waa loo celinayaa haddii la dhaho hade taasi waa macnaheedu waxa waaye waxba yaysan soo bixin waayo macno kale ma laha diine maxamed diine warqadan soo baxday aada baa loo sugayey inkastoo guddiga go-aano kale laga sugayey laakiin labadis baa ugu dambeysay walaac weyn baa jiray laga soo bilaabo cadaada dilkeedii jowhar wixii ka dhacay kismaayo tartanka laga joojiyey xubno oo wasiir ka mid yahay iyo puntland oo iska casila guddoomiyahooda marka guddigan go-aanadii laga filayey ma soo saareen mase warqadiinii warqad ogbay soo saareen oo walaaca niyo waxaan aad kaaga codsanaya inaadan marnaba warqadeelna iyo nimankan warqadooda aadan simin oo aada cad la samaysid cala aqali annaga awood kale ma lihiin awoodda aan haysanaa waa inaan runta sheegno say noogu suurto gasho inaan jiilasha soo socdo mustaqbalkooda u difaacno annagu hadda dana shaksiya ma difaacno mana mana u taagnin waxaan u taagannahay jiilasha soo socda sidaan mustaqbalkooda u difaaci lahayn sababta naga qaylaysiinaysana waa intaas maslaxad kale oo hadda aan meesha ku leenahana ma jirto laakiin anigu hal qodob aan rabaa oo aan yani haddaad fursadda ii saamaxday inaan sheego musuq maasuqa ka dhacay meelaha doorashadu ka dhacday international communitygu eedda kama madax bannaana laba sababood dartoodba eedda kama madax bannaana marka koowaad ciidanka suurtageliyey oo ilaalinaya oo dadkan inay dadka xoogaan u suurtageliyey ee dadku kama qorya yare waa iska dhici lahaayeen nimanka waa iska qaban lahaayeen nimanka u hor istaagay oo fu awoodda ku hor istaagay dadku inay xaqooda difaacdaan waa ciidanka amisom waa ciidanka amisomna international communityga dhaqaalaha ku bixisa laakiin nimankan xitaa kuma riyoodeen xitaa kuma fekerin inay xoogaan xildhibaannimada inay soo xoogaan haddaysan amisom aha lahayn qodobka labaadna waxa waaye dhaqaalaha ayaga ayaa la daba taagan oo dhaqaalahan waxaan lagu qabanayay waxay ahayd dhaqaale ayagu bixinayaan qodobka saddexaadna waxaan markii la rabay in la saxo oo waxyaabaha nimankan siyaasiyiinta oo xukunka inay kusoo noqdaan rabo oo hadhow power sharing agreement inay galaan rabaan waxaan hana laga saxo oo hana laga fiiriyo oo baarlamaanku hana laga fiiriyo markii la dhahay ayagaa diiday ayagaa ku saboor gareeyey madaxweynaha inuu inta digrii soo saaro digrii soo saaro oo waxuu rabo samaysto marka annagu waxaan aaminsannahay eeddu hadda keliya ma aha een, dadka hadda xuk- mas-uuliyiinta xukunka ku fadhiya mana aha eh, guddigan hadda faydo warqadan soo qoray Eh, eedda qaybta weliba aan dhihi karo maanta maadaama ayagu ay leverageka ay leeyihiin dhinaca amniga uu aada u xoog badan yahay waxaan aaminsannahay haddaan bulsho rayadnahay inay ayagu facilitate gareeyaan sidaan iyo ne- noocan in musuq maasuq u dhaco ayagaa facilitate gareeya la dhihi karaa waan gartay gebagabadii baan joognaa eh, heritage mursal sane eh, lacagabaa baxay eh, dil baa dhacay wax walba wa- wa- welina doorashadii maysa soo dhamaan aqalka hoose meelaha qaar eh, doorasho iyo xubno weyn baa dhiman xalku muxuu ku jiraa xildhibaan hal mil lagu soo doorto bay soomaalidu hadda maanta ay ay xogteeda haysaa laakiin waxaa ka dambeyn doona xog badan kama hayaan adinkiibaa siyaasadii iyo cilmi baaristii ka shaqaynaya xalka soomaaliya muxuu ku jiraa afarta sane soo socota Een, horta een, ilaahan baryaynaa in xal eh, wanaagsan uu soomaaliya u keeno iyo makhraj een, irid looga baxo dhib- dhibka dheer soomaaliya waa waa kasoo kabsanaysaa dhibaatadii oo een, soo jireenka ahaa oo lix iyo labaatanka sano jirtay waxaan aaminsannahay mustaqbalka inuu wanaagsanaan doono hadduu alla idmo laakiin waxaa wax lagu cabiraa een, siyaasadda marka la fiirinayo waxa dhacaya waxa dhacaya markaan fiirino afar sano soo socota waxaan ka cabsayaa in soomaaliya afar sano khasaarta inay noqoto ka khasaarta soomaaliya oo laba kun iyo labaatanka markii la gaaro aan la gaari waayo one man one vote la gaari waayo maxaa dhaca wixii hadda dhacay markii caqabaadkii la fiiriyo xukuumadda hadda imaan doonta iyo madaxweynaha imaan doona iyo guddoomiyaha baarlamaanka imaan doona waxaa u taalla guddoomiyaha baarlamaanka waxaa ugu horeeya u yaalla baarlamaan jooga intaasoo malyan uusan xukumi karin oo asagaba eh, uu la yaraan doono nin la yar leeyahay ayaa imaan doona madaxweynaha imaan doona waxaan filaynaa inuu inuu ka fiicnaan doono madaxweynayaasha hore aadan u rajeynana hadduu alla idmo laakiin eh, waxaa dhici karta inuu uu siduu u xalin lahaa mashaakalaadka hadda aa ka sheekeynayso dhan inay ku qaadato afarta sano marka inaan meesha hadda aan joogno aan afar sano kusoo noqonno meeshii ayaan cabsideedaan qabnaa oo la gaari waayo een, horumar weyn la gaari waayo marka waxaan ilaahay ka baryanaa inuu wanaag keeno soomaalidiina u taallaa inay shacabka soomaaliya eh, soomaaliya aya- ayadaa dayacay shacabka ayagaa dayacay awoodda dalkooda ayagaa iskale awoodda shacabka ku jirtaa marka shacabka inay u istaagaan dalkooda inay soo cistaan xuquuqdooda soo cistaan ayaa laga rabaa waxaa noo muuqata mugdi badan ayaa noo muuqda waan gartay doctor maxamed xuseen ciise eh, dhin- dhinaca sharciga iyadoo laga eegayo ma laga gaaraa waxala
waa bilowgii iyo sida loo asaasay sa- sida loo dhisay wataan hore u sheegay Eh, laakiin hadda waxay ila tahay haddii een, labadan hay-adood ee khilaafaadka iyo hadday si xoog leh u shaqeeyaan kaalintii looga baahnaa ay qaataan waxaan isleeyahay shacabkana uu- uu uu muujiyo dareen xoog badan uu muujiyo lama wada sixi karo laakiin wax un inay ka saxmaan ama xoogaa eh, insaas laga yara xishoodo waa dhici kartaa Een, een, waxaan isleeyahay laakiin guud ahaan hadda uunu sida processku sidaan rajeynayno uu socon doonaa uu dhammaan doonaa ceebihiisaba ha lahaado laakiin guud ahaan een, xataa warqaddii ay soo saareen labada eh, guddi marka ay soo saareen way ku muuqataa inay dhammaan waxay howlihii la qabtay oo si guud ay u ammaaneen meelo yaryar ayay ku tilmaameen oo si gooni ah meelo u yaal oo meelaha ka dhaca marka ereyadaas ugu horeeya ayayna ee bulshada caalamka waxa lagu lagu sheego ereyadaas unbay qabsanayaan marka mar walba waxay leeyihiin waa hawsha si fiicanay u socotaa ee sababta oo waxay ka eegayaan qoladan waxay ku noolaayeen dowlad la-aan intaasoo sano haddiiba iyagu ay isdoorteen oo walowba eh, madmadow ha ku jireen way ka fiican tahay doorasho la-aan marka annaga sidii bini aadamkii standardkii lagu fiirinayay na lagu eegi maayo xaawakiin haddii ay sax tahay cabashadaada dabcan oo aad guddi khilaafaadka aad aada la she- la wadaagtay m- xalku muxuu kuula muuqdaa xalku wuxuu iila muuqdaa haddii ay suuro gelayso guddiga khilaafaadka maadaama aan la wadaagnay ilaa meesha ugu dambeysa oo aniga saameyn gaara ay igu yeelatay xitaa maxaa u tartantay la igu casilay waxay iila muuqataa ilaa meesha ugu dambeysa inay guddiga khilaafaadku iyagaa ah, maxaa la yidhaahdaa ah jaajkii ayagaa ah ilaa meesha ugu dambeysa ilaa meesha ugu dambeysa muwaadinaan ahay xaq u leh inay is- maxaa la yidhaha in la doorto waxna ay doorato in ilaa meesha ugu dambeysa ay nagu qoonsiyaan oo haddii kursigaasi uu sida aan sheegayno uu qalad yahay oo ah, caddayntii ay ay usoo dhammaystiranto in maxaa la yidhaahdaa xalkeeda ayaga maaragtay ay- ay guddoomiyaan aniga taasaan qabaa diini maxamed diine hal daqiiqo ugu dambeynta xagga Eh, horta eh, waxaan dhihi lahaa marnaba iyaan la iloobin ducada loo duceynayo soomaaliya Eh, maadaama hadda gabagabadii barnaamijku joogo marka labaadna eh, waxa waaye insha allahu tacaala inaan runta sheegno oo yacni wax kasta oo ummadda soomaaliyeed waxay u hagaagayaan inaan ka shaqeyno waa ku dadaalaynaa Eh, waa ognahay in cabsi badan cabsigelin fara badan ay ka jirto eh, oo haddaba maaragtay eh, culayskeedii uu jiro laakiin annaga waxaan ku dadaalaynaa iyadoo culayskaasi jiro oo cabsidaasi jirto inaan markasta ka shaqeyno sidii dalkan wax ugu hagaagi lahay afarta sano soo socotana eh, waxaan rajaynaynaa shacabka soomaaliyeed eh, bisayl kii kale kii hore ka badan inuu leeyahay waxaan rajaynaynaa een, amnigii inuu intaan kasoo l- wanaagsanaado oo markii amnigu soo fiicnaado waxaa soo badanaya waxa la yidhaahdo isla xisaabtanka marka waxaan aaminsannahay eh, siday isleeyihiin waa idinku hirgeli doontaa oo lacagihiinnii iyo qarashaadkiina waa kusoo ceshan doontaa Eh, annaguna waxaa la yidhi maahmaaha soomaaliya jirto oo laleeyahay sida loo il daran yahay looma alala'a marka annaga waxaan aaminsannahay waa waa ku dagaalami doonaa inaan wax saxno Eh, siday u malaynayaan in wax walba ugu fududaadaan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa eh, inaysan marnaba tooda yacni yacni ambishinka musuq maasuqa inuusan u hirgelin insha allahu tacala mursal sanay soddon second eh, heritage waxaad kusoo gabagabayn lahaydeen annaga waxaan eh, leenahay horta sidii oo laga bartay dadka muslimiinta ilahay in la baryo kow in waxaa talada ilahay gacantiisa ku jirtaa go-aanka ilaaha iskale bini aadanka wax umuu doonaa iraadada ilaaha iskale marka in in ummadda soomaaliyeed ilaahay bariso in uu hoggaan fiican ka soo saaro waxaa dhacay nebi muuseba ilahay wuxuu ka soo saaray gurigii fircoon marka waxaan oo oo foosha xun ilahay wax fiican waa ka soo saari karaa inaan ilaahay barino in ilahay wax fiican ka soo saaraan ilahay ka rajeynaa insha allah
intaas ayaa kusoo afmeeraya barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda v o a oo aan ku eegaynay arrimaha doorashooyinka aqalka hoose ee ka socda xarumaha maamul goboleedyada oo weli laga soo tebinayo eedeymo la xiriira isdabamarin meelaha qaar oo dhiig uu ku daatay iyo caqabado weli ka taagan hannaan socoshada doorashooyinka barnaamijka waxaa igala qayb galay mursal saney guddoomiye ku-xigeenka hay-adda cilmi baarista machadka heritage doctor maxamed xuseen ciise doctor liibaan oo ah sharciyaqaan wax ka dhiga jaamacadda muqdisho waxaa wakiin maxamuud cali oo u tartantay xilka aqalka hoose ee magaalada cadaado oo looga soo guulaystay iyo diini maxamed diine oo ka tirsan bulshada rayidka intaanu kulmi doonno barnaamijka lamida nabadgelyo aad baad umahadsantihi dhammaanteen
cabdiqaadir maxamed cabdulla ayaana soo jeedinayay faaqdaada toddobaadka weli waxaad nagala socotaan laanta soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos uga dhegaysanaysaan washington haatana ku soo dhowaada umuuraha islaamka iyo xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka muddooyinkan u dambeeyey waxaa soomaaliya ka jirta abaar xoogan culimmada islaamka ayaa tilmaamaya in abaaruhu ay yihiin kuwo dadka xasuusinaya in ay dembidhaaf dalbadaan islamarkaana ay joojiyaan colaadaha dhexdooda sida uu faahfaahinayo doctor xasan albasri oo ka tirsan jaamacadda axqaaf ee dalka yemen oo arrintan daraasad ku sameeyey kadib markii aan aragnay abaaruhu inay soo laalaabanayaan in ilaahay loo soo laabto oo markaa istikfaarta iyo dembi dhaafka ilaahay laga codsado waayo abaaruhu waxaa sabab u ah sida aan aaminsanahay dunuub annaga aan galnay oo dagaallo sokeeye iyo dhiig ummad muslim oo xalaala oo aan daadinay marka waxaan leeyahay ilaahay inuu la heshiiyo loona soo laafo dib dariiqii iyo toobadii iyo istikfaarkii la badiyo waayo mashruucaas mashruuca toobada weeye waa mashruuca ummadda badbaadin kara ummadda lagu daryeeli karo ah, horumarkeeda iyo sharafteedana uu ku jiraa sida qur-aankuna sheegayana ummaddii istikfaarta badisa wuxuu ilaahay ugu abaalmarinayaa يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم wuxuu ilaahay hawada ka soo saarayaa cirkan ka soo daadinayaa barako roob raxmad markaa insaanka dhul ku nool ay markaa ay ay ku barwaaqoobaan wuxuuna ilaahay siinayaa wayasidkum quwatan ilaa quwatikum wuxuuna u siyaadinayaa aa, awooddii iyo sharaftii ay lahaayeen iyo karaamadii iyo midnimadii iyo barwaaqadii ay lahaayeen baa loogu siyaadinaya marka istikfaarta marka waxay noqonaysaa shay sharaf ah oo markaa ilaahay xaggiisa oo insaan ku barakaynayo toobadu marka waxa weeye waa mashruuc daryeel weeye kasokow dembidhaafka iyo adkaynta nabadda waxaa culimmada islaamku ay tilmaamayaan inay jiraan tallaabooyin diini ah oo ilaahay lagu weydiisto roob iyo inuu qaado abaaraha taasi oo ay ugu horreyso salaada loo yaqaano roobdoonta salaada roobdoonka iyo guud ahaan ducadan ilaahay la baryayo ayaa waxaan eh, intii aan raadinayay kitaabkan la yidhaahdo muqni ilmixtaajka saddex qeybood buu u kala qaadayaa salaadan horta marka hore markaan idiin qeexo roobdoonka la yidhaahdo waxa weeye codsi ilaahay loo jeedinayo ilaahay laga codsanayo in dadkan baahan oo ay ku dhacday abaartu in ilaahay uu roob siiyo marka waa salaad sunno ah marka waajib ma ahan sida masalan salaadaha ciid oo kale ayay la halmaashaa Een, dhowr hab ama dhowr weji ayaana masalan ducada noocaas ay u dhacaysaa kow marka hore eh, roobdoonku inuu noqdo duco keli ah oo markaa la ducaysto isku soo banaan baxo iyadoo markaa aan la tukanin ama xataa banaanbax mooye eh, jamaaca aan ahayn qaab qaab qof qof ah keli keli ah loo ducaysto waxaa xiga qodobka labaad wuxuu noqonayaa in salaadaha waajibka ah oo markaa duhurka iyo casirka iyo maqribka iyo cishahoo kale gadaal marka intaan la khatimin oo aan la salaamo naqsanin ayaa duca lagu barayaa ducadaas oo ilaahay laga barayaa oo masalan ii sheeg eh, sida xadiiska muslim uu nabigu ku yiri allahuma aqisna allahuma aqisna ducadaas baa ilaahay laga barayaa ilaahay dadka inuu roob siiyo qaabka saddexaad waa sida hadda loo yaqaano caanka ah in ummad muslima ay meel banaana timaado isku soo banaan baxdo markaasa salaad la dhaho salaatul istisqa salaadii roobdoonka la tukado oo laba ragco ah labadaas ragcadood marka maalmo ka horeeya imaamka ama ninka meesha guddoomiye ka ah gobolkaas ayaa wuxuu la imaanayaa dadka wuxuu farayaa inay sii soomaan waayo soomku dadka qulubtooda ayuu jilcinayaa maalinta afaraada marka loo istaagayo salaada dadku ay sooman yihiin oo ilaahay mataqaana isheeg loo wada loo wada oo ka ban yahay ayaa imaamku wuxuu dadka amrayaa istikfaar ayuu u amrayaa ilaahay in usoo laabtaan oo ay dunuubtii ka laabtaan oo markaa eh, xataa dharkii ay wateen xataa ay yara gediyaan tasaa-ul ahaan weeye sidaas baa sida hadda la yaqaano loo tukado weeye waxaana banaanka usoo banaan baxaya dadka noocyadooda kala duwan oo dhan yar iyo weyni dadkoo dhan weeye waayo dadkan arkaysid waa laysku irsaaqaa oo sida xadiisku uu leeyahay eh, dadka ducafada ah ayaa la isku dadka kala dadka kala lagu arsuqaa Een, waxaa laba ragco weeye salaadan oo sida aan sheegnay salaadihii ciid adxada iyo fitriga oo kale weeye laakiin booskii takbiirta ayaa waxaa lagu bada lagu bedelayaa ah, istikfaarta iyo ducadan dheer ee hadda kitaabkan uu qorayo muqrin muxtaajka oo ah allahuma asqinaa kaysan muqiisan hanii'an ducadaas ayaa la akrinayaa Ah, maalintaas ducada la akriyo haddii roobku yimaado waxaa sunno ah in lagu qabaysto haddii roobku inta yimaado roobku uu xaddaaf noqdo ayadana waxaa sunno ah in la yidhaahdo allaahuma xawaalayna walaa calayna
intaasina dhegaystayaal waxaa ku idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xuseen bare aadan ayaana soo jeedinaya umuuraha islaamka haatana nuur bukhaari oo stuudiya ugu helaya ayaan ka codsanayaa mid iyo laba hadba intuu wakhtigu noo saamaxo qodobadii wararka ugu doorka roonaa inuu mahadsanid daandurey wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in diyaarado helikobteris ah oo loo malaynayo in maraykanku uu leeyahay ay xalay beegsadeen oo ay weerar ku qaadeen saldhig al-shabaab ay ku leedahay goob dhinaca waqooyi kaga beegan degmada qoryooley ee gobolkaasi wararka ay heshay idaacadda v o a ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay dagaal xoogan inkasta oo aan si rasmi ah loo ogeyn khasaaraha ayaa dhinaca kale warar ay sheegayaan in dagaalkaasi al-shabaab looga dilay in ku dhow toddoba qof dhanka kale kolonyo ciidamada amisom oo ka yimid degmada baraawe ayaa weerar gaadmo ah lagu qaaday meel u dhow deegaanka golweyn dagaal beeleed ayaa maanta dib ugu qarxay duleedka magaalada beledweyne dagaalkan ayaa salka ku haya aana qabiil ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhimatay dagaalka maanta ka dhacay shan kalena waa ay ku dhaawacmeen booliska koonfurta dalka faransiiska ayaa ku raad jooga nin la sheegay inuu haweeney ku toogtay guri ay degan yihiin dad waayeello howlgab ah oo kasoo laabtay faafinta diinta masiixiga madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa uga digay midooda yurub in haddii ay sii wadaan wahanjabidda dalkiisa inuu boqolaal kun oo muhaajiriin ah u ogolaan doono inay ku qulqulaan dalalka midooda yurub
aada iyo aad ayaad umahadsan tahay nuur haatana dhegeystayaasheenna aan u soo qabanno dhankii muusiga anagoo jaleecaynaa indhahayga iyo codkii fu-aad cumar
indhahayga aragtidaada cad bay ugu farxayaane indhahayga aragtidaada cad bay ugu farxayaane adbo kale aadmigana kumaan aragi ado kaleba aadmigana gacalo oon kumaba aragi adbo kale aadmigaba kumaan aragi ado kaleba aadmigana gacalo oon kumaba aragi ubax aragka baxay iyo xididadiisu qalbiga ubax aragka baxay iyo xididadiisu qalbiga ka soo baxay ayaa timi hadi meel ma dhigana macan mays aroos ubax aragka baxay iyo xididadiisu qalbiga ubax arag ka baxay iyo xididadiisu qalbiga ka soo baxay ayaa tini axdi meel ma dhigana macamays aroosna axdi meel ma dhigana macamays aroosna
codkii fu'aad cumar iyo muusikii maxamed karaama iyo xasan cunjeer
hablaheena dhulkaanigu hadda ugu ilwaad qurbe hablaheena dhulkaanigu hadda ugu ilwaad qurbe
indhahayga codkii macaanaye fu-aad cumar waxay ugu dambeysay idaacaddana galabnimo nuur xasan nuur bukhaari anigoo ibraahim xasan daandure aana wadajileedu kugu soo jeedinaya intaan mar kale hawadu kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
ammaanta u fududaaye adkayguna ammaantaada gacalo